dhallinyaro soomaali way dhaarato dhawaaqa dhulkooda ayay dhibsadeen
dibadbaxayaashan oo tiradoo lagu qiyaasay inay ka badanaayeen labaatan kun oo ruux ayaa maanta isku soo dibadbaxay garoonka kubadda cagta ee banaadir stadium dadkan ayaa ka kala yimid toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyagoona socod dheer ay ku soo mareen waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho dadkan ayaa sidoo kale buuxiyey inta u dhexaysa fagaaraha daljirka daason ee garoonka kubadda cagta ee banaadir stadium dhanka barina waxay buuxdhaafeen laga soo bilaabo degmada kaaraan ilaa inta laga soo gaarayo garoonka kubadda cagta ee banaadir stadium goobta dibadbaxa uu ka socday ayaa waxaa ku sugnaay madaxweynaha dowladda soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya safiirka turkiga u jooga soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir iyo ururka haweenka qaranka soomaaliyeed sheekh cali dheere oo ka mid ah wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in wasaaradda awqaafta ay farayso shacabka soomaaliyeed in salaada dhexdiisa ay ku habaaraan al-shabaab arrintaasina ay la qaateen madaxda dowladda soomaaliya uga sarrayso shabaab waa la habaaraa haddaan bilaabaynaa nabigu wou habaara markii asxaabtiisa laga laayey dadkii ka laayey oo gaalada ahaayeen waa in ilaahay awjibiyaa marka dadka soomaaliyeed intani maqlaysa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxay amraysaa iyadoo amarkaa madaxda sare uu ka soo gaaro iyo golaha wasiirada in lagu qunuudo salaadaha lagula qunuudo shabaab ee lagu habaaro ducaha aan sheegaayo habaarka aan sheegaayey in lagula habaaro si ilaahay shartooda ou iyaga dhuuntooda ugu celiyo oo ilaahay ayaga ou u burburiyo
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabid cabdi maxamed ayaa sheegay in maanta wixii ka dambeeya ay u midoobeen isaga iyo shacabka ku nool magaalada muqdisho dagaal lala galo al-shabaab in jirta dhiigga da'ayso hilbaha tubanlaamiyada xasuuqii xamar ka dhacay xiskaygae gilgisho xaqiiqdii waan ilmaynayaa xurmo mid aan aqoonno xuquuqdaadii gabayo xiddigaha inaad gaartiyo xaqiiqdiigan horumarkaagee xamaray raalli noqo xamar caawa waa mugdiyo xisgadoonkii murugo taallo ilmaa naga tiftirayse xaakimow ummaddaada caawi waa maalintii u dambaysay oo uu shabaab magaaladan insha allahu aan ka wada tirtir doono si wada jir ah insha allahu tacala argagixisada waxa ay noo geysatay wax la ilaawi kara ma si wada jir ah annagoo gacmaha ishaysanno ayaan oga jawaabi doonnaa dhallinyaroy xamar ka xoreeya xabaasha badatay shabaab aan sooqa qabanna ayagoo nool shabaab magaalada aan ka soo bixinno qofka shabaab soo qabta ama soo sheego wuxuu qalbiga u qabo u abaalguday waalidiintii ummadtii iyo qof walba oo bini'aadana oo xanuun ka soo gaara dhacdadii meeshaas ka dhacday
gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa ku tilmaamay qaraxii zooba ka dhacay inuu la mid yahay gantaalkii maraykanka uu ku tuuray waddanka jabaan magaalo ka mid ah ee horashiino loo yidhaahdo waxa uuna ka dalbaday madaxda dowladda soomaaliya ugu sarrayso in taariikhda baal dahab ah laga geliyo qaraxii zooba ka dhacay maalintii afar iyo tobanka oktoobar masiibaa dhacday aan anigu ku qiyaasi karo hiroshima bamkii lagu dhuftay oo kale inuu xamar ku dhacay afar iyo tobanka oktoobar meeshii qaraxaasi ka dhacday taariikh ahaan xusuus reeb inaan ku samayno oo aynu ku xusno jiilba jiilna u gudbiyo taariikhdii halkaa ka dhacday innaga oo tusayna ku caddaynayna dadkii meeshaa ku baaba'ay magacdoodiina ay ku caddaato waxaan arrintaa u soo jeedinayaa guddoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha iyo brahim ministerka arrintaas inay taariikhdaas muuqato oo kumaan kun sano oo dambe ay soomaali arrintaa xusuusnaato
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyre ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay diyaarisay qorshaha lagula dagaalamayo al-shabaab iyo ka xoraynta qeybaha dalka ay ka joogaan
sida aan u ducaysanno ayaa waxaa kaloon rabaa inaan u habaarno shabaabka ilaahay dhulka ha la gooyo ilaahay dhulka ha la gooyo waa cadowa ilaahay ummadda ha ka qabto ilaahay naarta kulligood ha ka waraabiyo ilaahay baan u baryaynaaye ma aflaxaan waxaan codsanayaa mar walba oad fursad heshaan sidaad waalidkiin ugu ducaysaan inaad shabaabka u habaartaan intaas ka sakow waxaan leennahay shabaabka waxa ay nagu sameeyeen waxay ahayd inay noo soo diraan farriin ah inay ummadda soomaaliyeed jiritaankooda tirtiraan waxayna yidhaahdeen ma rabno soomaaliya inaad noolaataan ma oggolin hooyo inay noolaato ma oggolin aabba inuu noolaado ma oggolin dhallinyaro inay noolaato ma oggolin magaca soomaaliyeed inuu jiro soomaaliyey ma taas baan fiirsan karnaa soomaaliyey ma taas baan u dulqaadan karnaa waxaan rajaynayaa afar iyo tobankii bisha oktoobar inay noqoto maalin ay soomaaliya dib u dhalatay si aan sidaas u samayno waxaan u baahannahay horta kow kulligeen inaan garanno in hal shaqo hal shaqo keliya ay noo taallo shaqadaasina waxay tahay inaan dalkeenna xorayno si aan dalkeenna u xorayno waa inaan qabyaaladda dhinac iska dhignaa waa inaan ninjeclaysiga dhinac iska dhignaa waa in qof naga mida uusan qarin qof shabaab ah hadday tahay qaraabadaada hadday tahay qofaa qarinayso waa inaad ogaataa in shabaab gabaad la siiyo inay tahay dembi
madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in afar iyo tobanka oktoobar ay tahay maalin madow ah isla markaana uu diyaar u yahay safka hore inuu ka galo dagaalka lala galayo al-shabaab
ilaahaygiina abuuray oo halkan maanta iskuukeen keenay oo quluubteennii soo dhoweeyey intaanoo qof oo soomaali ah iyo meel kasta ay soomaali joogto maanta quluubtoodii waa isu dhowda quluubtoodii ilaahay waa soo dhoweeye wuxuu ilaahay qulubtooda isugu soo dhoweeyey inaan aragnay cadowgeenna inaan diyaar u nahay inaan cadowgeenna la dagaalno waxaa ilaahay qulubteena isugu soo dhoweeyey inaad dowladdiina difaacdaan inaad oggolaataan inaan iscafinno afar iyo tobanka oktoobar maalin madow oo ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed tusan doonto boqol sano muddo hadda loo socdo shabaab falkaas run ay sameeyeen sidii aan uga jawaabi lahayn waxa weeye waa wax dhallaanka soo socda ay akhrisan doonaan
goobta uu dibadbaxa uu ka socday ee banaadir stadium muddada la joogay waxaa goobta ku dhacay dadweyne aad u fara badan oo xamili waayey kuleelka iyo saxmadda ka dhex jirtay garoonka kuwaas oo markii dambe isbitaallada muqdisho lala soo cararay
midabkaagu taamkuyaho xidigtiinna tirinaysa